waad mahadsan tahay saaka waxaa la rajaynayaa in wasaaradda ganacsiga iyo warshaduhu ay ku soo gasho iyadaya shaqaalaheeduba in ay yimaadaan xarunta tiyaatarka oo baryahanba uu ka socday barnaamijka ololaha ee silqaan ee dib loogu dayactirayay tiyaatarka qaranka waxaa xusud mudan inay tahay wasaaraddii labiyo tobnaad oo saaka soo gelaysa shaqada waxaana la rajaynayaa in wasaar in shaqadu intaasi in ka badan sida ay ku soo geli jireen wasaaradii hore inay ku soo galaan sababtoo ah wasaaraddu aan la xidhiidhay ilaa xalay waxay isu diyaarinayeen sidii ay wax uga bedeli lahaayeen sidii lagu soo gelayay maalmihii hore marka waxaa la sugaabaa waa wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha oo saaka la saadaalinayo inay xilli hore ay soo gasho shaqada isbedel weyn waa ka jiraa kaafio waxaa la odhan karaa isbedel weyn oo marka loo eego wasaaraddii labiyo tobnaad ayay noqonaysaa maanta koob iyo toban wasaaradood ayaa yimi oo soo gaadhay marka marka loo fiiriyo siduu ahaa koob iyo toban cishe ka hor iyo maanta marka loo fiiriyo wax weyn baa jira oo isbedela dhismina dhinacbu ka socdaa burburkii tiyaatarka iyo dee xashii qashinka yaallay iyo wixii oo dhanna bannaankaa la dhigay marka hawshu waa socotaa waxaana la rajeynayaa dhowaan inuu tiyaatarku ku soo noqdo siduu waayahaan jiray